asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada warkashaga duhurnimo ee warbaahinta reediyo baydhaba idiin haysoo duhurnimadana dhegeystayaalla kuweeda ah uu door karoon wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo shira uga qayb galay magaalada jeniifa cali guudlaawe madaxweynaha hirshabeelle oo sheegay in golo deegaana loo dhisayo degmooyinka hirshabeelle fanaan caan ahaa oo geeriyooday iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay soomaali dil iyo dhaawac loogu geystay dalka kanada hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka hiiraan oo la dhaliilay xubinna ka mid ahaa guddiga dacwadda badda ee dalkeena soomaaliya ay kala dhexaysay kenya oo geeriyooday iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay dagaal isna ka dhacay gobolka jubbada hoose iyo faahfaahinno laga helayo dagaalkaasi puntland oo u digtay dadka ka ganacsada maandooriyaha khamriga akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaala duhurnimadan qodobka ugu doorkaroon qaramada midoobay oo ka digtay xaalado bani'aadinimo oo wajahaysa reer afghanistaan waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha sagaalaadda sannadda laba kunna kow iyo labaatanka dhegeystayaalaha haatanna waxaad u diyaargarowdaan warkii oo dhan wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya ayaa shira uga qayb galay magaalada jeniiva wafdi uu hogaaminayo wasiiru dowlaha xilgaarsiinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdixakiin xasan akshir oo ay ku heliyaan agaasimaha guud ee bay-adda ee xafiiska ra-iisul wasaare roobleh iyo xubno khubro ah ayaa ka qayb galay shir heer wasiir oo ka dhacay magaalada jeniiva ee caasimadda dalkaasi switzerland shirkan ayaa waxaa looga hadlay ka hortagga wasakhaynta badda iyo sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha een balastiga ee ka samaysan ee khatarta ku ah cimilada adduunka shirkan oo ay si wadajir ah u shir guddoominayeen waddamada ecuador germany ghana iyo vietnam ayaa ka socon doonaa laba maalmood xarunta w t o ee magaalada geneva ee caasimadda dalkaasi switzerland wasiiru dowlaha xilgaarsiinta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdixakiin xasan akshir ayaa khudbad uu uga hadlay arrimo kala duwan ka jeediyey shirkaasi waxaana sidoo kale khudbado in madashaasi ka jeediyey madax kale bilowga sanadka soo socda ee laba kun labaiyo labaatan ayaa shir ballaaran oo looga hadlayo ka hortagga wasakhaynta badda iyo sidii looga hortegi lahaa waxyaabaha balastiga ka samaysan oo khatar ku ah cimilada adduunka lagu qaban doonaa dalkaasi switzerland xubin ka mid ahaa guddiga dacwadda badda ee dalkeena soomaaliya ee kala dhexaysa kenya ayaa geeriyooday dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale ka hadashay faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya waryaheena siciid maxamed nuur ilaahay in naharaysa waybagee ka magaalada muqdisho ka dhammaday injineer maxamed cusmaan saalixi oo ku mid ahay guddiga dacwadda badda soomaaliya iyo kenya sida iyo haqiijeen saraakiil ku tirsan dowladda soomaaliya injineer saalixi iyo waybowsahay khabiir agoon dheeran leh cilmiga badda waanahay la taliyihii arrimaha badda ee madaxtooyada soomaaliya weyban cabdiraxmaan aadan cusmaan oo ha wada shaqeeyeen usabartis facebook ha ka qoray inuusahay shakhsiga keliya ee soomaaliga ee ka takhasusi arrimaha qalfoobadeedka injineer saalixi wayba usahay shakhsi eedan dhowrsan afgaaban aamine howl usahayna si tahadir leh ungududow wayba usahay shakhsi anas muujana ama ankafaanana howl adag ee usa qarankan haya ya eri cabdiraxmaan aadan cusmaan oo ha wada shaqeeyan injineer saalixi yo wayba sidoo kale usahayay qof ka xifdi kaydka macluumaadka iyo hogta badda soomaaliya markiiyo dhiyan dagaaladii sokeeye ee dalka mari waybana hanti socoti dacwadda badda laka aaminay xifdinta macluumaadkasi ilaahay inaharisa injineer saalixi iyo sidoo kale anti socoti dacwadda badda soomaaliya iyo kenya wayba socdaalka maray wadamada maraykanka dalalka yurub iyo afrika isaga oo qurbajoogta soomaaliyeed hog iyo warbixin ku siyaay badda soomaaliya way banuushay qofka hajeedii hadalkii gunaanadka hay ee soomaaliya ee gebagabada dooda lamada dal ee maxkamadda ay siijay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar madaxda ergada soomaaliya ee dacwadda badda iyo ku tacasiyey dhimashada marxuumka isaga oo ka tilmaamay inuusahay lafdhabarta dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya islamarkaasina dalshayn ku shaqeeyay si hagarlaange
mahadsanida siciid maxamed nuur dhanka kale fanaan caan ahaa ayaa ku geeriyooday magaalada muqdisho dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay geerida fanaankan lagu magacaabayay maxamed aadan shamuuri waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday fanaankii caanka ahaa ee maxamed aadan shamuuri kaasi oo la sheegay in muddooyinkii dambe uu ku xanuunsanayay magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cismaan abuukar dubbe ayaa tacsi u diray qoyskii asxaabtii iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay fanaankii weynaa ee hobollada qaranka ee waaberi oo xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday waxaan uga tacsidaynayaa qoyskiisa asxaabtiisa hobollada qaranka ee waaberi iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed sabaryo imaan allah naga wada siiyo marxuumkana jannatul firdowso ee bee ha ugu deeqo ayuu yidhi wasiir dube maxamed aadan shamuuri wuxuu ahaa fanaan qaran oo dadkiisu ay aad aadhadee fanaan qaran oo dadkiisu aad u jeclaa sidoo kale marxuumku wuxuu ahaa nin leh dabeecad fiican iyo dad en la dhaqan wanaagsan ilaahay ha u naxariiso ayuu yidhi wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cismaan abuukara dube dagaal khasaarigiisii ayaa ka dhacay gobolka jubbada hoose ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya waryaheena xasan jookar
warar dheeraad eeyaha ku bahay dagaal culus oo ku dhi'i deegaan ku tirsan gobolka jubbada hoose waana dhexeeyay ciidamo ku tirsan howlgalka midooda afrika ee amison iyo kooxda al-shabaab dagaalkii ameyba kooyey kudib madi sida la sheegay xubno ku tirsan al-shabaab weerarka qaadeen saldhigii oo ka lahaayeen han kenya ee deegaan laka magacaabo kuudha oo ku tirsan gobolka jubbada hoose dadka deegaanka yamay bayoona sheegeen ini dhegeen dhawaaqa rasaasto oon is adeegsadaayeen lamada dhinac sida oo kalena jarta khasaaro lamada dhinac hakudeerti iyo datraydhe sida oo kale dadka yamay bayoona sheegahaen ini absabileerin iyo hawajahadi antiyo dagaalka socdi maadaamayo ku obsadaayeen ini waxyeele hakudeerti dagaalka wararkii inkadi dambeeyay ahnoo dirahayay deegaanka laka dagaalamay ee gobolka jubbada hoose eenmaybay oo sheegahayan in ciidamada kenya ee meelasay ka sugan yoon wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan maadaama saldhigyo ka sugnaayeen laha weerari
mahadsanida xasan jookar madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe ayaa sheegay in golo deegaana loo dhisayo degmooyinka maamul goboleedka hirshabeelle madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa sheegay inay wadaan qorshooyin dhowr ah oo golo deegaano loogu dhisayo dhammaana degmooyinka maamul goboleedka hirshabeelle wuxuuna sheegay in horey golo deegaano loogu dhisay degmada warshiikh ee gobolka shabeellaha dhexe sidoo kalena ay socdaan in golo deegaano loo dhiso degmooyinka jowhar buuluburde beledweyne iyo dhammaana degmooyinka dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen guudlaawe madaxweynaha hirshabeelle ayaa hadalkiisa intaasi ku daray in bulshada degmooyinka ay iyagu ay dalbanayaan in golo deegaana loo sameeyo islamarkaana faa'iidada ay leedahay ay tahay in bulshada ay dooranayaan qof ay kalsooni maamul ay ku qabaan hadalka madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa ku soo aadaya xilli weli caqabado dhowr ah oo ka imanaya badankood gobolka hiiraan uu wajahayo maamulkiisa isla wararka gobolka hiiraan ayaan ku jirnaaye hay-adaha samafalka ee ka howlgala gobolka hiiraan ayaa la dhaliilay waxqabadkooda faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya waryaheena maxamed cali yuunis shuuriye maamul heer gobol iyo heer degma iyo hay-adaha samafalka ee howlgalo gobolka hiiraan iyo kulan wada jire ka dhamariy magaalada kulanka iyo weli ballanku ku hadalay sidii lan caabi lahay dad soomaaliyeed oo dhibanayaa leh maamulka gobolka hiiraan yay sheegay in dhibaatooyin haysadan dadha ku bugtaali deegaano ku tirsan feerfeer soomaaliya intay ka dhibaataysanyiin gobolkaas dadku markii oo koyon deegaanadaas mahelna bii iyo raashin iyo meel iyo iriidiku kaga badaan xiiloon welibayo roogana deegaano ku tirsan gobolkaas dadkun weli ma helna caawimaad sida raashin iyo biyo weliba xiluunkii dhibaataysiina qaybo kumidda gobolkaas qoysaskun ha koroori colaado ku dareerta deegaanadiyo welibaan baahayin gargaar bini'aadnimo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyte cusmaan markii kulanka dhammaadi kureed ee warbaahinta kala hadalay magaalada welibana dhaliilay hay-adaha gobolkaas oo ka tilmaamay in walboonqobana saaslimada welibaan ka baaqay in si degdega walonqobada dadkun soomaaliyeed oo ka dhibaataysan deegaanadiyo in dhowr arrimood oo loo baahnaa in laga hadlo ayaa shinku ku saabsanaa sida dad ku soo qaxay dhanka feerfeer soomaaliya waxqabadka guud ahaan wixii noo qabsoomay iyo waxa ayna hor yaalla six monthsaan soo dhaafnay hadda ogostaan ku jirnaa wixiina qabsoomay iyo waxa haddana hor yaalla si aan isaga aan su-aalaha u weydiino hay-adaha runtii inta badanna waxay ku soo dhammaadeen guul iyo isafgarad wax hadda badan oo maxaanku yidhahda in uun dee waxyaabahan ka hadalnay waxaa ka mid ah annaga emergency wakhtigeedii waa ka gudubnay annaga waxaan u baahannahay waxqabad waxaan u baahannahay horumarin waxaan u baahannahay wax dadka u hara wax kasta oo naloo ciddii hadda qorshaheennu waxa uu ku salaysan yahay horumar marka laga hadlay waxaa ka mid a hadda kana carabkayga ugu dambeeyey oo aan isla maaligni waxaa ka mid a in qaxootiga rifuujiyada ka soo qacay dhankan etoobiya oo maamulka degmada feerfeer ay noo caddeeyeen inay indhahooda ku soo arkaan waxay ka qaban karayaanna ka qabtaan waxyaaba badanoo noocaas ayaa ka mid ahay in lixdii biloodoo la soo dhaafay wixii u qabsoomay ay qabteen iyo hadda sanadka inta ka dhiman waxa ay rabaan inay qabtaan inay annaga waxaan ku hadalnaa hadda waxaa ka jira rifuujiyaha kuwa ka yimid dhanka etoobiya magaaladan barakaco badan oo i d b waa joogaa qorshaheennu wuxuu ku salaysan yahay dibu heshiisiin qorshaheennu wuxuu ku salaysan yahay wax miro dhal ah hay-adaa waxay joogtaa magaaladan labaatan sano ama soddon sano haddaad tidhaahdo nagee bal waxa aad dadkan u samayseen hal derbii rinji bariso ku geyn mayso kaloriinaan qaybiye iyo maxaanku ihahdaa saabuun faraha lagu dhaqdaan bixiyey iyo baaldi madow baan bixiyey iyo waxaas ma aha yani caqliga xitaa biniaadamku waa diidaya xitaa uma baahna aqoon ma u baahna garasho zaa'ida qofka sawirkaa xitaa waa garan karaa inay qalad tahay soddon sano annaga ma baaldi iyo iyo kaloriinaan ku jirayna isnati ma aqbalaynano waxaan u baahannahay annaga waxbaan qabsanaynaa inaan wax qabsannaan diyaarunaa muddo maalmeeya lakurooga dadkun u hakuroori colaado ku dareerta deegaanada feerfeer ee xiluunku sugan qeybo kumidda gobolkaas welibanaan baahayin gargaar bini'aadnimo sida la ka sheegay kulankaas
mahadsanida maxamed cali yunis shuuriye taliyaha qaybta booliska gobolka bari gaashaanle sare xuseen cali maxamuud ayaa kormeer amni waxa uu ku tegey saldhigyada booliska magaalooyinka carmo iyo ceel daahir waxaana uu digniin u diray dadka isticmaala iyo kuwa ka ganacsada maandooriyaha khamriga wuxuuna sheegay taliyaha inay jiraan dad magaalooyinka kala duwan ee puntland khamriga ka soo geliya magaalada carmo waxaana uu sheegay in dadkaasi loo baahan yahay inay joojiyaan ugu dambeyn taliya cali oo kulamo looga hadlayay amniga la qaatay saraakiisha booliska magaalooyinka carmo iyo ceel daahir ayaa sheegay in tallaabo laga qaadi doono kuwa isticmaala iyo kuwa ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya puntland ayaa dhowr jeer waxay howlgallo ay ku qabtay gaadiid siday waxyaabaha maanka dooriya kuwaasi oo goobo fagaarayaal ah lagu gubay sidoo kalena dad loo maxkamadeeyey soomaali ayaa dil iyo dhaawac loogu geystay dalkaasi kanada sida faahfaahinta warkan inoogu hayo waryaheena cabdulaahi xidig
wararka kukooyaha ee dalkaasi kanada ayaa welibayo sheegahayana in muwaadin soomaaliyeed oo laka magacaabo jiray sahal maxamed sahal oo soddon iyo shan sano jir ahaa laka dilay magaalada toronto ee dalkaasi kanada booliska magaalada toronto ee dalka kanada ayaa welibayo sheegahayana in lan kala dilay iyo lama gabrood oo la socday rasaas laga furi xuli iyo waddadiioo maraayaan sadiidiyoona dhaawac ahaan la jeeyay isbitaalka walow ilaahay nahriisa markii dembe sahal maxamed sahal uuse dhaawac hadeeri dartiisan amoodi ilaa iyo hadda booliiska toronto mahabandhegna idil la xiriiryahay falkan dilka balse weliba ayaa ka waramena ini la aragaaye baawaraacd oo weliba goobta ku bahow saasaatow niyoo socdaan baaritaano laka ogaadahaya dadka ku dembeeyay falkan dalka kanada ayaa horay lanka diliyay muwaadiniin asalsho soomaalihay balse haysada dhalashada dalkaasi kanada
mahadsanida cabdulaahi xidig halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta rediyo baydhaba ee magaalada baydhabo qaramada midoobey ayaa ka digtay in dadka reer afghanistan ay soo wajahdo xaalado dhanka bani-aadinimada ah oo ay sababeen cunto yari taasoo ka dhigaysa in saddexdii qofba mid ka mid ah uu dareemayo hagaajo dadka reer afghanistan ramiis alakbarof oo ah isku-duwaha arrimaha bani-aadinimada ee qaramada midoobey ee dalkaasi afghanistan ayaa arbacadii sheegay in xaaladda afghanistan marka laga eego dhinaca bani-aadinimada ay tahay mid aada u kacsan wuxuuna intaasi ku daray in in ka badan kalabar caruurta dalkaasi ay durbo ay la halgamayaan sidii ay u heli lahaayeen cunto maalmihii u dambeeyey qiimaha raashiinka ee dalkaasi afghanistan ayaa kordhay ilaa iyo boqolkiiba konton halka batroolkana uu kordhay ilaa iyo toddobaatan iyo shanna boqolkiiba waxaana sidoo kale eena joogsaday gargaarkii caalamiga ahaa ee ka iman jiray dibadda dhanka kale diyaarad ay leedahay qatar airways ayaa soo caga dhigtay magaalada kabuul taasi oo siday koox en u howlgasha in mar kale uu garoon ka shaqeeyo fursadna loo helo dib u bilaabidda howlaha gargaarka daalibaan ayaa lagu wadaa inay soo dhisi doonto ayrahde daalibaan ayaa lagu wadaa inay soo dhisaan dowlad inkastoo ay wajahayaan ciriiri dhanka dulimayaasyadda ah iyo dhaqaale xumo warkii habeennimo oo aad duhurnimo oo aad kala socoteena dhegeystayaal radio baydhaba duhurnimadan halkan ayaan ku soo meerayaa warka waxaa idiin soo saaray saaxiibkii xasan jookar islamarkaana ii farsameynayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abu karantino ayaa idiin soo jeedinayay tana kulantadama dhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale cidii warka iyaga uu dhaafayna waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebook ee radio baydhaba
sanku neefle bani aadamkan wixii uu soo saara saxaafadda